loo ballan qaaday marka aan imaanay muqdisho meel laba boqol oo doolar in nala siiyo calaa nafar iyo lix bilood oo raashiin iyo min laba boqol ah soo dhaweyn ilaa aan wadanka ka baranayno wax badan aan ka maqnayn ilaa wadanka wixii nala ka ballan qaaday ilaa hadda jawaan aan ka haysanaa oo digsiyaal ku jiro iyo halkaas moobel dadka naga dambeeya way qaateen dadka naga horeyn caadi u qaateen annaga waxna qaymeeya inta maanta qoryaana loo soo qaatay waxay rabaan inayna soo buriyaan ka baxa ka baxa albaabka booq iyo mushaaki annagoo tugtanayna hore gadaal usii socno waxaan ka cabanay ahaay diiwaan aarsi maadaama mid ay waddankan dib u celin noogu soo celisay haddana had ilaa iyo hadda wax nama aysa siinin ah maxay ahayd hool soo dhoweyn dadkii naga dambeeye waa la siiyey annaga waa sugaynaa aniga waxaan u- ii qoran gobolka luuq waxaan rabay gabdhahayga waxay ii qoran yihiin inay luuq iga jiraan waxaan rabay inaan luuq aado ilmahayga soo fiiriyo marka soo dhawayntiin ilaa had wax soo dhaweyna ma aan helin lixda bilood maadaama niyir luuqa ku qaadanay soo dhawayntii aan sugayna ma aan helin marka meeshaan waa ku dhibanahay gabdhahayga waxay leeyihiin meelay iga jiraan anigana halkaana jiraan yemanna ma joogi waddankayga anoo joogo ilmahaygana weli ma aana gaarin ubaahannahay mataqaanaa soo dhaweyn iyo hay-ado mataqaanaa yacni hay-ado mataqaanaa oo gargaarka caafimaadka amba waxbarashada ilmaha amba wax walba noo qaabisho qoonsi ha noqoto sikasa ha noqoto caafimaad ha noqoto maadaama hadda dhibaato culusa ay nala tahay maadaama aa heli weynay soo dhaweyntii magaaladina aanan dadka ka saynin gurina aan ku lahayn dadna awsan ii joogin maanta i caawinaayo yani maanta allah cariiri weyn baa igalay hadda